waxaynu ka hadli doonaa haddii ilaahay idmo xadiyaadka dhalinyarada casriga aynu ku noolnahay hawyaa waxaana moodaa muxaadaladu inay ka maleediin inay timid oo xuduurku waa wada mucdurkiisa waa shabaab inkastay qolooyinka wax farfaa ay dhahdaan ilaa qowliyatun tinjir waa dhalinyaranimadu noocaasa oo quraano daadaa ka sheegaa dhalinyarnimadu sii yar socotaa markaa rag fara badan baa farxi doona inay ilaa da'daasi dhallinyarnimada ay ku jirto marxaladaas leenahay ka hadla haddii ilaahay idmo walaalayaal waxay noqon doontaa marxaladda ashabaab waa marxalat alquwa ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayad ayuu kaga hadlay ashabaab isaga oo dhigay laba dacfi dhexdood ayuu dhigay marxaladda waxaanu ku tilmaamay ilaahay marxaladdaas inay tahay marxalatul مرحلة القوة إن أيتهيب الله سبحانه وتعالى تلمامي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إذا ضعفي عرور لماذا يطفون ذا إيو ضعفي أضي لماذا إيو دأذا أيو إلهي يحر دقي محي قوة أيو دقي وذا سنوى قوة الشباب لن الله لن كادون تدمر قوة أوقات quwaddii buniyada iyo jirhka iyo jismiga ha noqoto ha noqoto quwaddii fikriga iyo doonista iyo iraadada iyo xamaaska iyo kululaanta iyo orodka uu qofku xilligaa da'daa maxaytolay uu ku jiro markaa quwa dhan walba u dhaqaaqaysa ayay maxaytolay ayay noqoni xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam baa isna inoo sii tilmaamaya ahmiyadda ay marxaladani leedahay laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac can cumurihi fiima afnaah taasaa ku filneed uu sii uu ka sii dhex dheehday noocaasoo kale ah wa can shabaabihi fiima ablaah wa can shabaabihi fiima fiima ablaah waa marxalada aan u soconno wa can cilmihi maada camila bihi wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah qur'aanku wuxuu inoo tilmaamay oo inoogu dhex sheegay ilaahay sarrey subxaana wa tacaala namaadij ama tusaalooyin namaadij ama tusaalooyin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doonayo inaynu ku cibro qaadanno oo inoogu ahaato maal maal ay inoogu ahaato aynu nibraas aynu ka qaadanno namaadijdaasi deg degaan u kor mari doonaa ibraahim calayhi salaam nebi nebiyada ilaahay ka mida khaliil araxmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inooga sheekeeyey tusaale tusaale ayaanu u soo qaatay ibraahim calayhi salaam inuu yahay nin nebi ahaa calayhi salaam oo dhallinyaro ahaa oo diiday غير الله تبارك وتعالى إنه أسجود أما نفتيس إنه أدلي دون الله تبارك وتعالى وقوم كيسي آبيه بالله الله ما هذه تماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين كموزو إنه كعل علي إنه كعل علي إنه لم محاوريه إلا أقارسيي وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون مركو دعوة كعل علي وكعل علي وكعل علي أي آخر كفعل نبي الله إبراهيم ليمت تلكي ويس ويديين مركي سوق المعبد كي سنم يدي يذلو وضع عطام أهو ولا وذا بربرية هو وينا مويانه لعلهم إليه يرجعون بنبي الله إبراهيم عليه السلام كعل ليه markaasay yidhahdeen qaaluu man facala haada biaalihatina inahu la min aaalimiin war dhagxantii aan u sujuudi jirnay yaa dudumiyey ka dudumiyey waa mid aalimiinta ka mid ah qaaluu iyagii baa yidhi samicnaa waxaan maqalnay maxalu shaahidkuna waa halkan qaaluu samicnaa fatan fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim nin dhallinyaro ah oo magaalada inala joogjooga oo ibraahim magaciisa la yidhaahdo ayaanu maqalnay iyaga oo isaga oo hadal haya dhagxantan ayaanu maqalnay bay yidhaahdeen tacbiirka qur'aanigiina wuxuu ahaa fatan ayuu ahaa idan shaab diiday inuu u istislaamo ama isku dhiibo dawaaqiidka ilaahay nebiyullahi ibraahim buu tusaale inooga soo qaaday hore haddaanu cararo lidayqi lwaqti ismaaciil calayhi salaam nebiyullahi ismaaciil isaguna nebi shaab ah mutiicun lirabbihi fulinaya awaamirtii ilaahay uu ku amray haba ahaato awaamirtaas in ay naftiisa inuu sacrifice gareeyo oo naftiisao idin inuu bixiyo haba haba noqotee markuu aabbihii arkay riyadii riyada ambiyaduna waa xaq siduu nebigu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalama yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa taraa muu odhanin sidaasaan arkayo waan ku qowracayaa isdiyaariye arrintii markuu u sheegay buu wuxuu siiyey choice inuu kala doorto ayuu siiyey wuxuu bal fandur maadaa taraa bal bal soo fikiro arrintaasna sidaasaan arkay maxaad samayn doontaa isagiiyoon talacthumin isagiiyoon shakiyin isagiiyoon meel fog aan tegin buu yidhi ifcal maa tu'mar aabbo satajidunii in shaa allahu mina الصابرين نموذج قف دنيرة أو مؤمن أو صابرة أو مطيعة أو هرية وحا آدم أقو قالسا أو نفتيسا نبي الله يوسف عليه السلام isaguna tusaale ayuu u yahay namuudaj ayuu u yahay dhallinyarada khaasatan arinta ugu weyn ee taxadiga sida aan gadaal ka sheegi doono biidnillah tabaaraka wa tacaala oo ah alghariiza shahwadda aadamuhu dhallinyaradu ugu xooga badan tahay ayuu nebi ilaahay inoo sheegay nin dhallinyaro ah oo cunaya oo cabbaya oo qasri ku nool oo maxaasinu rujuulati ay ku dhammaystirantay aan fool xumeen aan gaabnayn aan saasoo kale aan ahayn wax dumari ku diidaan aan lahayn ee wax ay dumari ku jeclaadaan oo idili ay u dhammaystiran tahay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam uutiye nisfa alxusni xusni kala barhkii nebiyullaahi yuusuf la siiyey fitnadii ku dhacday guri uu deganaa weliba fitnadu hadday ahaan lahayd uun mar deedna uu ka dhuuntuu ka fogaado eh aroortii markuu soo tooso wuu arkayaa gabbal hadduu u dhaco wuu arkayaa hadduu quraacani wuu arkayaa hadduu seexani wuu arkayaa oo meeshii buu shaqaale ka yaho meeshii buu joogaa fitna la daa'imtay oo arbaca wa cishiriin saaca la joogtay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam hadalkii uu yidhi waad garan ilaahay inooga sheekeeyey macaada allah innahu rabbi axsana matwaay innahu laa yuflixu aldaalimuun halkaasna aakhirkii waa kii doortay assijn in la xidho oo u xorriyadiisii uu waayo ayuu ka doortay inuu ku dhaco macsiyad ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa aakhir aayaadku ay ka hadleen yaxya calayhi salaam waa namuudajka afaraad nebi nebiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mid ah ilaahay inooga sheekeeyey shaab daahir ah cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barbaaray qalbi uu buuxiyey xanaan iyo caaifa iyo taqwa ay buuxisay ku barbaaray wa aataynaahu alxukma sabiya wa xanaanan min ladunna wa zakaatan wa kaana taqiya wa baran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya ilaahay subxaanahu wa tacaala tusaale ina leeyahay ka qaata intaasoo idin dhallinyaro haddaad tihiin laabtiinna ha ku kulmaan ilaahay uu sii wada subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu inooga tilmaamay kadalika namuudaj aynu ku tusaale qaadanno yaa macshara shabaab oo ah dhallinyaro isbahaysatay isku bahaysatay xaqa inay ogaan oo isku bahaysatay inay dulm wax allaalo wuxuu doono ku tamatulo dulmigaas inay ka hor yimaadaan oo ah asxaabu kahf ayuu ilaahay inooga sheegay subxaanahu wa tacaala naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaqi inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا دولك إلهي ما أهيلي إلهي ما سبحانه وتعالى فضلي وذي قرآنك كشيغي بل haddaad sii daba kacdid aayadaha waxaad arki iyaga keliya iskaba daag sheekeynta iyaga keligood laga sheekeeyey ilaahay sarreeya subxaanahu wa tacaala waxa uu xusay hee aygii la joogay iyaga ee raacay ka sheekaynta laga sheekeeyey wanaagoodiibuu ilaahay aygii xataa inuu ka sheekeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku celceliyey sarreeya subxaanahu wa tacaala wataxsabuhum ayqaaban wahum ruquud wanuqallibuhum daata alyamiini wadaata ashimaali wakalbuhum baasidun diracayhi بالوسيط أصيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سابعة وثامنهم كلبهم أكثر من أربع مرات أي إلهي تلمامي الكلب الكلب وكعل علم أو أحيد هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم dhallinyarada cibaadada ilaahay ku kulantay haba noqdo kii la fadhiyo ay inuu noqdo eh in la xuso aygii lagu celceliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankii uu ku tilmaamay asxaabu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam oo iyaguna dhallinyaro ahaa namaadij ahaa sayidna abubakr sidiiq radia allahu canhu sideed iyo soddon jir buu ahaa sayidna cumar bin khataab radia allahu canhu sayidna abubakr sideed sanno ayuu ka yaraa kadalika zubayr ibn alcawaam iyo intii raacdayba bal intii nabi maxamed u heelisay sala allahu calayhi wasalam waxaa laga hayaa nebigu markuu madiine tegay uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam odayaashii way i beeneeyeen waxa ii hiiliyey dhallinyaradii buu nabi maxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam qur'aankana ilaahay wuu ku sheegay nebiyullaahi muuse isagoo ka hadlaya famaa aamana limuusa ilaa durriyatun min qawmih qaala ibnu kasiir durriya naabitatun naashi'atun shabaabun fityatun sigaar ayuu nabi ku tilmaamay ibnu kasiir markuu durriya uu macnayneeyey soo soco cumar bn khaaab abu cubayda bnu jaraax radia allaahu canhum fadliga ay sameeyeen bal waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa ka mid ah taabiciin taabiciin taabiciyiintii ninkii furay bilaadisinti bilaadisind waddankan la yidhahdo bakistan iyo iminka waddanadan la isku yidhaahdo ninkii islaamka gaadhsiiyey ee la odhan jiray muxamed ibn alqaasim ibna muxamedin thaqafi toddobiyo toban jir sabcataa cashar sana ayay da'diisu ahayd maalintu u hana qaaday ee u hanqaltaagay ee himmadiisu ay noqoto inuu furo waddan cidi aanay uga horraynin muslimna hortii aanu gaadhin isagoo toddobiyo toban jir ah ayay niyaddiisu ku kicisay inuu islaamka gaadhsiiyu halkaa u geeyo waana kii gabayaagii gabyey magiciisi iyo dikrigiisii reebay ina asamaaxata waalmuru'ata waannadaa limuxamed ibna alqaasim ibna muxammadi qaada aljuyuusha lisabca cashara xijatin yaa qurba daalika sadadan min mawlidi hore uga soo soco xataa yahuuda iyo nasaara dowladdaa maanta yahuud la yidhaahdee dhulka falastiin inaga haysatee masjid alaqsa dullaysay ee nijaasaysay allah subxaanahu wa tacaala ha ka taxriiriyo ha ka xoreeyo ee dadkii dowladdaa yahuudtaaga dhallinyaray ahaayeen meel walba mashriq iyo maqrib maxay tolo iskaga yimid laakiin aaminay tolka ay ka dhasheenee reer beni yahuud la yidhaahdaa inay dhul iyo dawlad iyo karaamo iyo cizdad iyo sharaf inay lahaadaan rumaystay ayay ahayd kadibna waadigaa arkaya carab iyo muslimiin waxa ay ku hayaan sida ay ku taageen hore uga sii soco kiristaanka afar milyan toddoba boqol iyo konton kun lambarkaan ku celiyo afar milyan toddoba boqol iyo konton kun ayaa u diiwaan garaysan kiniisadaha reer galbeed ee kiristaanka inta diin faafisee dibadda ku maqan ee waddanadooda aan joogin afar milyan toddoba boqol iyo konton kun ayaa kiristaan faafiya waxay tidhi kiniisaddu boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro waxay ka tegeen waddan tiknolojiyadu meel kasta inta ay gaadhay xataa laga tegay in la siraado ziraar iyo badhan in la siraado ee lala hadlo albaabkiiskii uu furmi doono xanafiyada biyuhu intaad gacmahaaga hoos dhigtid biyuhu ay ka da'ayaan aan u baahnaynba juhdi badan inaad samaysid intay ka tageen ayay afrika keemahooda galeen oy buuraha qumdahaar galeen oy siberiya ka dhaceen oy aidstein hareeraha intay tageen because waxay aaminsan yihiin kiristanka ay aaminsan yihiin ayay meel walba ayay la tegeen amaa shabaabulislaami idin aawaya shabaabulislaam ina aawaya mas-uuliyaddu jamiican innaga ayay maxay toona saaran tahay taxadiyaadka intaas horodhaxa iga ahaata shaytanka daqiiqa ii dhiman haddii ilaahay idmo waxaan ku tilmaami doonaa taxadiyaadka xaqiiqiga ah ee qofka dhallinyarada ah hor jooga ee muslimka ah ee mucaasirka ah taxadiyaadka waad garanaysaa taxadiyaadka soo maha waa caqabaadka waa mashaakilka ay tahay inaynu ka tallaabsanno si aynu u gaadhno khayrkeen meesha ay gaadheen iyo oy muslimiinta ahaa baan u jeedaa taxadiyaadka labahan u qaybiyo taxadiyaad daakhili ah iyo taxadiyaad khaariji ah taxiyaadka daakhiligihii waataan rabo tarkiiska iyo wakhtiga intiisa badan inay iga qaadato aniga oo qaadanaya manhajkii qur'aaniga ahaa qul huwa min cindi anfusikum dhibta idin haysataa dibad kama imanina idinka xaggiina ayay ka timid minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu aakhirata manhajkaa qur'aanigu ina baray dhibi markay idin haleesho ama dhibaato idinku dhacdo ama xagaldaac idin haleelo ama meesha aad doonaysaan aad gaari weydaan ama adduunku idin quursadee hoos laydiin eego ha odhanina waana laga xoog badan yahay waana laga tiro badan yahay khito weyn baa socota adduunkii baa noo tashaday ha odhanina ee waxaad tidhaahdaan dhibtu waa xagga yaga annagay naga timid annagaa sidii la rabay rabbow aan ahayne dib idinku u xisaabtama oo idinku sidii laydinka rabay la kaalaya ka sheekeeya dhibta kayrkiinna laakiin wakhtiga aad ku bixinaysaan ha ha yaraado taxadiyaadka ugu waaweyne dhallinyarada hor saarani ee mucaasirkii waxa weeyaan cadamu shucuuri bilmas-uuliya qofkii dhallinyaradaha inaanu daraysanin inuu mas-uul inuu yahay ee gurigiisii mas-uulahooy aabba uga yahay xataa wax kale iska dhaafe waxa uu cuni cuntada uu cuni isaga oo fadhiya loo keeni meesha inuu kaga kaco oonu xataa karin inuu ka qaado ee kayrkii inay ka daba qaadi doonaan wax uu mas-uul uu ka yahay aanay jirin wax walba inay diyaar agtiisa maxay tolay inay uga tahay xadiiskii nabigaan tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ee ahaa ikhtanim khamsan qabla khams war hoy shan intaanay ku haleelin shan ka ganiimayso ka faraqabso shabaabaka qabla haramik intaanan oday noqonin war hoy dhallinyaradaada haleelo sixataka qabla saqamik intaanad bukoonin caafimaadka ka faa'iidayso ghinaaka qabla faqrik saboolnimo intaanay ku haleelin inta aad waxhaysatid waa faa'iidayso wa faraaqaka qabla shuqulik inta wakhti badanoo maran aad haysatid ka faa'iidayso inta aanu wakhtigu kaa buuxsamin wa xayaataka qabla mamaatik noloshaadoo dhan ka ghaniimayso inta aanay geeri aanay ku haylin waa taxaddi koowaad oo dhallinyarada haysta inaanay mas-uul inaanay dareensaneen labo taxadiga labaad ee haysta dhallinyarada waxa weeye alictiz cadam alictizaazi bilislaam inaanu dareensanayn sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay diinta uu abtirsiimo sheeganayo walilaahi alcizzatu walirasuulihi walaakina almunaafiqiina laa laa yaclamuun dareenku qofku uu dareemo diintan uu haystaa sharafta ay leedahay iyo fadliga ay leedahay waxa ay keenaysaa inuu u shaqeeyo iyo inuu iyada u dadaalo in ay maxaytoolay in ay in ay keento kadaalika joogitaanka aad dhulkan korkiisa aad joogto inaanay cabas ahayn ilaahay cabas subxaanahu wa tacaala waxba uma sameeyo xaasha lilah wa kullu shayin cindahu biqadaa wa kullu shayin cindahu biqadar wax walba qadar iyo qadabuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sameeyey cabas ilaahay kama suurtagalo subxaanahu wa tacaala xikmaddaa aad u nooshahay in ay tahay maxay khilaafatuka fi lard dhulkanaad khaliifo ka tahay تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله تبارك وتعالى وهذا الكسو جبجبي إمام البنا رحمة الله عليه إمام حسن البنا ربه كون حريص أمرك لليريس وتربيين وكيري أنتم أساتذة الناس فوق الأرض وارقلك كركي أذيا أستاذه بريتش معلن أمها مريكا معلن أمها جرمن معلن أمها yaabaani jabbaan sooniya iyo siiko inoo sameeya macallin uma aha dhulkan adigu ilaahay kugu ammaanay oo kuu dhiibta innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi ilaa aakhiri alaaya laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullahi adigaa sida manhajkii ilaahay adigaa sida sunnatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam adigaa sida dhallinyaroy dareen oo qaado sharaf in ilaahay ku sharfay subxaanahu wa tacaala hayrkaa hayrkaaga gaalka iyo munaafiqa ah kor ha u eegine hoos u eeg inuu isagu adiga kuu baahan yahay inaanad adigu isaga u baahnayn sababta oo ah isagu laga yaaba inuu kuu sido adduunkan wax yaraad ku noolaatid uun adiguna waxaad u sidaa wuxuu ku badbaadayay maxay naarta yowma alqiyaama jannatun carduha asamaawaatu waalard mas-uuliyadda saddexaad ama taxadiga saddexaad aan qabo inuu hortaagan yahay dhallinyarada waxa weeyaan islaamka inay u fahmaan faham odhanaya yaanu kaa noqonin wuxuu macluumaad iyo information aad aruurisay oo keliyae ha noqdo cilmi dhala camal ha noqdo maxay cilmi dhala maxay camal kunnaa nu'ta aliimaana qablan qabla alqur'aani cabdullaahi bni cumar bni alkhadaab intaananu qur'aan laabtayada dhigin iimaan baanu laabtayada dhigi jiray sababtoo ah iimaanka laabta galaa isagaa sidii reserfor qur'aanka la tacaamuli kadibna xubnahaaga iyo maskaxdaaga iyo carabkaaga iyo jirhkaaga oo idil baa la tafaaculi kadibna waxaad noqoni cabdan lilaahi taqiya subxaanahu wa tacaala idan tacaamulka inaynu la tacaamulno nusuusta maxay inaynu maxay ka dhaxalno camal iqra' bismi rabbika aladii khalaq wax akri wax raadi aqoon raadi mutaalaca raadi waa awal aaya soo daadegtay aani aayana maxaa la yidhi yaa ayuha almudafir maxay samee asmac qum faandir camal la kaana yaa rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam yaanay noqon uun اقرأ معلومات عن أخرين كليان النقلين وأخر أقول رأسه ثم قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم كذبنا عملك أحول محيط عمل أحول عبد الله بن عمر بن الخطاب مركا لا يابي ميسد إنه يراهبه هي وحان حفظي جري سيدين آيضات مركاسان ايجي جري إلهي محوئي أمري إلهي محوئي قريبي محا مستحب أه ilaa aan xafido oon waxa amar iyo nahyi ku jira aan fuliyo uma gudbi jirin sideedda kale markaasaa wuxuu yidhi waxay iga qaadatay intaasoo sannadood suuratulbaqara inaan xafido ma xifdila-aan baa haysay telefishan ma jirin video ma jirin internet ma jirin maskaxdiisu cleer ba ahayd cabdullaahi bni cumar bni khadaab radia allahu canhu laakiin waay intaa ay uga qaadatay waxay uga qaadatay waxa uu rabay waxaan uu xafidayo inuu u bedelo maxay camal inuu bedelo waa taxadi ina haysta taxadiga labaada ina haysta taxadiga afraad ama shanaad waxuun dhaho ina haysta ee shabaab waxa weeye cadam tasalluxi bilcilm aqoon inaynanu silaax ka dhiganin inay waxaynu iska yar buhabuhaysano intaynu meelaha ka yar qaadqaadano uunaynu xoogaa ugu yaro shaqa tagno inaynu xoogaa yaro shilimaad yar aynu ku qaadano mooyaane aqoontii xaqiiqiga ahayd inaynanu raadinin duhdi badanna in aynanu ku bixin adduunkanna inaynu khaliifadaa aan soo tilmaamno inaynu xaqiijino waxa inagu waajib ah yaa shabaab yaa shabaab in inalaga dhex helo ninkii physicianka ahaa ee physiciska yaqaanay kii kimistariga yaqaanay kii biologiga yaqaanay kii xisaabaha yaqaanay kii caafimaadka yaqaanay kii psychologiga yaqaanay kii taariikhda macnaynayay kii dagaalyahanka ahaa ee mujaahidka ahaa ee istaraatiijiga ahaa ee caskariga ahaa wamaa ramayta id ramayt walaakina allaha ramaa ee cadowga inaga qabanayn aanay nagu soo dhiiranaynin ay ogaayeen in raggaasi inagu jiraan intaasoo idin marka la isku daro ayaa inalaga raba inaynu u diyaar garowno oo ay inagaga dhex helo aanay jaanib keliyihii aanu inagaga badanin qodobka kale ee taxadiga ina hor joogaa waxa weeye yaa shabaab inaynanu kalsoonidu inagu yar tahay iyo rajadu oo xoogaa qunuud fara badan waar muslimiinta waxba loo qaban kari maayo dhibtu waa badan tahay carabta waxay ku mahmahaan laqad ittasaca aratqu cala araasiqi xoogaa qofku markay maradu ka jeexmatee la doonayo in la tolo ama la raqcadeeyo haddii daboolku uu aad u weyn yahay bay yidhaahdeen tan la toli kari maayo la raqcadayn kari maayo marka qofku dhallinyaradu inuu yidhaahdo war meeshan mala waxba kama soo socdaane xoogaa muslimiintana dhibtan way iskaga sii waarayaan wax xoogaaye bal nin walowba yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum bianfusikum laa yadurukum man dalla ida htadaytum waa meelaha iska fafadhiya oo salaadahana iska oooga oo haddii eebu kuu roon yahay wax fara badan bayaynanu wadcigu waa adag yahay wadcigu masaarada waxay ku mahmaahaan aljudraan laha aadaan aayar socoo hadalka habadino gidaaradu wayna maqlayaanoo dad kale u sheegayaan waa maxay natiijadu markaas natiijo odhanaysa qofku inuu ya'si inuu ku noolaado innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu إلا القوم الكافرون قل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إلهي سبحانه وتعالى إنك لا حضل إننا نسمينين محمد الفاتح محمد الفاتح ninkii istanbul furay islaambul baa magaaladii hore loolan jiray iminka inoo bedelayno yidhahdeen istanbul saan islaamba loo maqale maxamed alfaatix isagoo malcaamad malcaamad dugsi qur'aan fadhiya ayuu sheekhiisii wuxuu u sheegoo wuxuu ku yidhi sheekhiisii sheekhiisa xadiiska welinaya xadiiskii rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam latuftaxanna alqustantiniya فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها يسوى الدكسي مع عامة دكتا وقرآن كإله سبحانه وتعالى ركروية أيها حد نبي معلن كيسي كم مقلي نبي إنه يروى لفرندونا قسطنطينية نعمة يا الشرف وحي أسقناتي جيش كفرندونا شرف يا قيمنا وحي أسقناتي بير أمير كجيش كهقامنا من كعدل يرضيه انتو انتفاضة كانتفاضة العصفور بل له القدر انتو اسلحي بيري أنا الأمير أنا الأمير أنا فاتح القسطنطينية لا أنتو قرأ بو شيخي سيكيري أنا قسطنطينية فرنية أميرك نبي أماني صلى الله عليه وسلم وأنيق أبو يري ما العامد بدكتا دوكسي أيو ديانا وحان أوهان كالتايا الدونك سوبر باور كي كجري روم meelahay ka talin jirtay inuu dakan dakan wajacala caaliyaha saafilaha waamtarnaa calayha matara saw inuu ka dhig ugu fikiraya hadda fiiri hadda dhagayso inaanad markaa inaanad ha isdhayalsanin wax yaroo dadacsano haba habaqa ha noqon humaam humaam wax uu saaran yahay oo culays uu saaran yahay oo waxba qaban karaynin oon rajo lahayn ha noqonine imlaa qalbaka biyaqiin billaah yaqiin ilaahay laabtaada ka buuxi siqo ilaahay laabtaada ka buuxi ilaahay inuu kula jiro ogow siqo iyana ku nooloowo hoos ha u dhaho hoos ha isku quursanin nabigu sal allahu calayhi wasalam yaa shabaab mucaadi ibnu jabal buu u diray yaman isaga oo weli soddon jir gaadhin wakadalika nabigu sala allah slam cataab ibnu usayd amiir ayuu uga dhigay maka isaga oo ibnu cishriin labaatan jir ah culammadii dib ugu raacso sayidna cabdullaahi ibnu cabaas cumar bnu khadaab miyaanu agtiisa fadhiisan jirin soo xadiiskaama haysid xataa ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf intuu yar xoogaa dhibsaday yidhi de waa maxay cumaroo ilmahan yareedna daba wadooda annaguba qaar isagoo kale leeg baanu dhalnaya waa maxay cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cufbaan meeshay fadhiyaan ibnu cabaas muxuu ka qabani markaasuu imtixaankii dheeraa waadigii yaqaano waa kii suuraddii weydiiyey aakhirkii markuu siduu rabay cumar uga jawaabay ibnu cabaas buu yidhi waa ninkan horta waa taqaanaan meeshuu ka soo jeedo waa ibnu cami rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam toolnimo uma wato ee waxaan u wataa waxaad garan weyday inuu gartay niyaddaa loo dhisayaa inuu cabdinu cabaas isdareemo inuu maxay yahay maxalu iqa amiiru lmuminiin cumar bn khaaab radia allaahu canhu wa ardaa imaamu shaafici isagoo labaatan jir gaadhin buu fatwooday imaamu nawowi raxmat ullaahi calayh raxmatan waasica wuxuu ku geeriyooday dhowr iyo afartan jir kutub wuxuu ka tegayna waa adiga og culammada zamankan mucaasirka a nooloo idili sheekh moxamed ibnu cabdilwahaab isaga oo xalqad صحيح البخاري عند إمام محمد بن عبد الرحمن السرهندي مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم دقيسانية أيو مدح لحجري ورجل والله إنا بدعي مدح إنا بدعي كزولني والله بان كنت أرتئنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوى شاب صغيره درس الراعي يؤمن سنة inuu oogi doono sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam imaamu lbanna raxmatullaahi calayhi koob iyo labaatan jir buu ahaa maalintuu jamaacadiisa jamaacatu likhwaani almuslimiin maalintuu masar alismaaciiliya uu ku aasaasay koob iyo labaatan jir iminka jaamacad ka soo qalinjebiyey ayuu ahaa alimaamu almawduudi wadaadkii hindiya islaamka dib islaamka jadiidiyey labda ayuu ahaa bimacnaa waxaan ujeedaa ha isdhayalsanin siqo laabtaada ka buuxi ogowna waxa aad waxa aad aaminsan tahay laba taxadi baa ii dhiman laba taxadiyo oo taxadiyaadka khaarijiga ah intaas waxaan hadalka ugu badiyey dhibtu waa xaggeenna ee xaggooda ma aha cumar laba ninoo dagaal ku jiro muslimiintii hore ahaa oo saf isku dhowaa ayaa mid baa lagu soo tuuray sahm waran waran baa lagu soo tuuray markaasuu warankii gaashaankiisii ka soo tafay markaasuu walaalkiibuu ku yidhi war heedheh war ninku xoog weynaa buu yidhi ninka sahamkaa soo tuuray ka soo tafay gaashaankaydii markaasuu kii kale ku yidhi war xoog weynaantiisa ha ka sheekayne waxaad ka sheekaysaa gaashaankaaga daciifnimadiisa gaashaankaagu hadduu adag yahayuu dee uu kaa qaban lahaa ee kamuu soo tafi lahay waranku yaynanu juhdi badan ku bixinin dhagarta inala naagan yahay taasi way weyn tahay qad badat albaqdaa'u min afwaa'ih wamaa tukfii suduuruhum akbar rabu samaawaat baa sheegay ma muran baa taa kaaga jira maxaaba taa juhdi badan ugu bixini laakiin juhdiga waxaad ku bixisaa maxay gaashaankaaga adiga daciifkaa labada taxadi ee khaarijiga ee aan qabaa waxaa weeyaan kow in shabaabka hay-ad munadam ahoo maal badan lahoo karti badan lahoo adduunkan ka shaqaynaysa inay ku wajihinayso shabaabulislaami in ay caalamka khariisada jinsiga sexualka waxaa la yidhaha inay ka shaqeeyaan riwaayad qaaqaawan heese qaaqaawan naaga qaaqaawan hamigu qofku inuu noqdo uun maxay shahwadiiyo sidii u haqabtiri lahaa sheekh baa yaabayoo xayaysiin telefishin buu arkay markaasaa wuxuu arkay waxan ay raggu garhka iskaga xiraan garhka in la xiraana ma habboona nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam laakiin gaaladu waa kuwa xirxiray ma arka markaa wuxuu arkay makiinad la xayaysiinayo oo lagu xirxirayuu arkay markaasaa waxa xayaysiinaysay naag markaasuu sheekhii wuxuu yidhi tani ma garh bay leedahay buu yidhi maxay ku fali tan maxay u keeneen buu yidhi gar la xiiray maxaa gabadh waa maxay in shahwada jinsiga juhdi weyn inta la geliyo shabaabku ay hadhowtoona ay fikiri waayeen gaaladuna waxyaabahay taariikhda ku dhigaan waxaa ka mida ilbaxnimadii romaniya waxyaabahay ku burburtay waxay ahayd markay dhallinyaradoodii ay arinta shahwada ay ka soo noqon waayeen ee ku baabaaday maalintuu hitler uu qabsaday faransiiska baariis maalintuu qabsaday afar maalmood oo keliya faransiiska oo dhan markuu ku qabsaday digool oo dib u dhisay faransiiska ilbaxnimada maanta faransiiskuna shaar digool ay ku kordhisan tahay ayaa waxa uu yidhi waxa uu hitler inooga badiyey wuu inaga hub badnaa ma ahayna dhallinyaradeenna tumasho badnayd buu ku tilmaamay marka arrintaa tawjiiha la geliyey waxa weeyaan arrin in shabaabka islaamka lagaga fogo in tahay tanabaho ogow xadiiskii nabigaagana xafido sala allahu calayhi wasalam yaa macshara shabaab man wajada minkum albaa'ata fal ilaa aakhir ilaa aakhir alxadiid qodobka labaad ee taxadiga khaarijigii waxa weeyaan adduunkii maanta waxaa lala doonayaa uu maraykan hogaaminayo reer galbaadi reer galbeedii hogaaminayaan aragtida adduunka korkii kor saaran oo idin taxadiga khaarijigii waxa weeyaan adduunkii maanta waxaa lala doonayaa uu maraykan hogaaminayo reer galbaadi reer galbeedii hogaaminayaan aragtida adduunka korkii kor saaran oo idil in la mideeyo oo maxay laga mideeyo qaabka loo fikirayo isku si loo fikiro waase iyagu u fikirayaan waxaa la jecel yahay wax keliya noqdo waxay iyagu jecel yihiin waxaa la necab yahay wax keliya noqdo waxay iyagu necab yihiin حتى وح كلا إسكدا وح بدنسي بدنسي وح الله عنايا إنه نروح يجو عنا همبرجر ماكدونالدز إن مال والبلد دقو كوكا كولا بيبسي كولا فانتا كولا وح والب وح نيك مرة أنت عبو وح الجعل يا هيوي وح يبحيان globalization bay yiraahdeen waa cawlama adduunkii qari magaalo yar buu noqday marka sida waxa anigu aan nacabahay iska nacadiguna waxa aan idhaahdo waxa jira adiguna waxa jira dheh waxaan idhaahdo waa dhexdhexaad adna waa dhexdhexaad dheh waxa saad u fikirayo u fikir waxaan jecelahayna jeclow mabda'an maanta aan haysta aniguna mabda'an reer galbeedka ee siyaasadana ku kordhisan dimuqraadiyadda maxdiga ah dhaqaalahana ku kordhisan ra'silmaaliyadda maxda ah akhlaaqdana ku kordhisan ibaaxiya waxaa doonta samee cid kula hadli kartaa ma jirto mar haddaad labadiinu heshiis aad ku tihiin waxa aad samaynaysaan saddexdaa mabda in la faafiyo oo media lagu faafiyo journalistiyaal ay faafiyaan dad inaga mid ah oo inala afkaan ku hadlayna ku hadlaya midabkaynu leenahayna inala leh magacyada aynu sideennana inala sitaana inay faafiyaan oy inagu dhex jiraan oy sacabka u tumaan hawshaas in ay jiraan waa labo taxadi oo dibadda inooga imanaya qaabkaan u noolnahay u noolaada waxaanu jecelnahay jeclaada waxaad isir iyo nasab u leedihiin waa takhallufe ka taga qur'aankani wuxuu idin wuxuu idin nacsiin wuxuu idinku dirayaa hayrkiin buu idinku dirayaaye kala xusha oo inna akhriya inna iska daaya saa u noolaada haddii kale dub baan haystayo madaxaan idinku wada dhufan doonaa hadda eeg hadda lidaalika labadaa labadaasna waa laba taxadi oo khaarijiya cilaajkooda iyo habkaynu uga bixi lahaana sheekh ismaaciil baan uga tegayaa waxaan yidhi hadduu xaq yahay min allahi wa rasuuluh haddaan wax ku dara ama wax ka nusqaamiyey نفتي يا شيطانك الله رسولك البريم وكي وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم على حسن الاستماع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيلتها شيخ المس كلمات كيسة الشباب منها كبوقتي dhalinyaradi odayaasha wadalugayaana daa'iman dhallinyarada badisaa marka hadduu sabqay falahu lxaq wuxuu sheekhu ka warramay mushkilaadka hor yaalla dhallinyarada muslimiinta ee maanta joogta waxaa lagaba maarmaana in aynu fahamno ummad kasta mustaqbalkeedu wuxuu ku xidhan yahay dadkiisa amba dadkeeda gaar ahaan dhallinyaradeeda sidaa awgeed aabbaha iyo hooyada iyo macallinka iyo bulshada iyo mas-uuliyiinta dawladaha dhammaantood xil baa ka saaran sidii loo barbaarin lahaa bulshada faca yar ee soo koraysa markay dadku dhallinyarada yihiin sida sheekhuu sheegay wakhtulquwa bay ku jiraan wakhti ay xoog badan leeyihiin bay ku jiraan haddii aan la tarbiyaynin oo aan la baarbaarinina wax badan bay jiidhayaan sidaa awgeed waxaynu leenahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta oo bulshada ka mida xil baa saaran xilkaa inuu gutaanaa waa laga maarmaan wax salbiye la yidhaahdaa kuma jirto bulshada islaamka aniga xilimo saarna bulshada islaamku ma laha sida sheekhuu ka warramayna dhallinyaradeenna mashaakil fara badan baa saaran cilaajka iyo daawaynta ay tahay in la daaweeyaana waa waajibuljamiic dadka oo dhan iyo bulshada oo dhan mas-uuliyad baa ka saaran kullun xasba maqdirati wa makaanati fi lmujtamac markaa mas-uuliyaddaas bal shabaabkeennu sidii ay tarbiyo u heli lahaayeen yaa mas-uuliyaad ku leh yaa dowr ka qaadanaya taas baan jecelahay inaan waxoogaa ka hadlo ugu horrayn haddii la doonayo bulshada dhallinyaradeeda iyo shabaabkeedu inay toosaan waxaa laga maarmaana inay dowr facaala oo muhiima ka qaadato usradu alusratu awalan maxaa yeelay aabbaha iyo hooyadu iyaga ayaa ilmaha dhalay iyaga ilaa inta uu barbaaraya sida bisadu iyo digaagadu ay ilmaha yar quuq quuq quuqda u haysa ay u tababarto iyagaa u tababaraya marka dawrka xaaska waxaan jecelahay in aynu kaga bilowno aragtida islaamku waxa weeyi in la qorsheeyo in la helo usrad saalixa ikhtiyaaru sawji saalix almar'a saalixa haddii aad rabto berri ilmahaagu inuu wanaagsanaado waa inaad yeelato khudba ama balaan ilaahay ba subxaanahu wa tacaala yahdi man yashaa wayudilu man yashaa waa run laakiin waxaa laga maarmaanaa in qofka muslimkiihi ee shabaabkiihi inuu marka u horaysaba khudo iyo istaraatejiyad iyo balaan u dhiga ilmihiisu sidii uu u wanaagsanaan lahaa xadiiska aa wada taqaanaan ee caruusyada ka akhridaan waa kii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka warramay in qofka dumarka ah loo guursado afar sababood midkood dhaqaalo ay leedahay ehel wanaagsan ay ka soo jeedo qurux iyo bilici ay leedahay iyo diinteeda nebi moxamed xadiiskaas oo bukhaari iyo muslim ay labaduba wariyeen oo qima fisixa ah wuxuu yidhi fadfur bidaati diin taribat yadaak gacantaadu ha boodhowdee waxaad ku guulaysataa ta diinta leh taa micnaheedu waxa weeyaan waa inaad ilmahaaga intaanu dhalan waa inaad hooyo fiican waa inaad u raacidiso xadiiskaas abu hurayra wariye xadiisu ibnu cumarna rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbiruka bikhayri maa yaknisu lmar'u nebi maxamed wuxuu ku yidhi cumar binu khadaab maydiinka warramaa waxay bili'aadmigu khasnadaha ku haystaan waxa ugu fiican ama ay khasnadaystaan wuxuu yidhi waa almar'atu saalixa waa haweeneyda wanaagsan idaa nadara ilayhaa saradhu wa idaa amarahaa adaacathu wa idaa qaaba canhaa xafidathu haweenaydii fiicnayd haddii odaygeedu uu eego way farax gelin oo mid macbuusada maaha oo odayga hiifaysa haddii uu amrana way aqbali oo daacada bilmacruuf bay ku aqbali haddii uu maqnaadana waxa weeyaan mid ilaashan marka waa ta laga maarmaanka ah intaasi ay tahay istiraatijiyada koowaad dumarka uun diin laguma xulanaaye ragguna dumarkeed waa inay diin ku xushaan idaa khadaba ilaykum man tardawna diinahu wa khuluqah fasawijuuhu ilaa tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir haddii qof aad ku kalsoon tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa uu idiin yimaado u guuriya buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa horta qodobkaasi waxa weeyaan waa khudda awaliya inaynu ubadkeenna iman doonno inaynu u samayno khudad qodobka labaadee kaa soo raaca waxaa weeyaan tacaawunu sawjayni calaa tarbiyati alawlaad waa inay iska kaashadaan labada waalid ubadkooda waa inay ilmahooda caqiidada saxiixa ah waa inay u laqimaan runtii innaga maanta dhibtayn haysta waan ognahay waalidkeenna waan ognahay lix iyo siddeetankii ayaa maxkamaddaa badbaadada magaalada hargeysa dad la saaray baan ku jiray markaasaa ninkii dawladdii siyaad barro u hadlayay wuxuu yidhi waxay ka warramayaan nin iminka jooga hargeyse aan ku ogahay ayuu yidhi waxay bulshay ka hadlayaan maxaa bulshadaya waxaa ka galay hebel baa wuxuu magaalada gelinayaa bulshadeennu way baaba'dayoo islaantiina qaadley bay noqotay odayguna waa qurbaawi inantiina waa qarsato waa bulsho baaba'day bay leeyihin kolkaa dadka dad fikiraya weeyaan buu leeyahy marka qodobkaas qodob laga maarmaana weeyi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilmahani barbaarin buu u baahan yahay isagoo ibnu cabbaas la hadlaya wuxuu uhi yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaatin ixfid illaaha yaxfadaka yani waa xadiiskaad garanaysaan xadiis arbiciinka ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdi awaamirtiisa iyo nawaahidiisa qodobkaas qodob muhiima weeye labada waalid waa inay ilmahooda yaraanba ku soo barbaariyaan cibaadada ilaahay waxaa daliil inoogu filan xadiiska caanka ah callimuu awlaadakum salaata idaa balaquu sabcan wadribuuhum calayha idaa balaquu cashra wafariquu baynahum fi lmadaajic xadiis saxiixa weeye carruurtiinna salaada fara marka ay toddoba jir gaadhaan markay toban toban jir gaadhaan hadday tukan waayaan ku garaaca oo ku kala saara jiifka maxaa yeelay wiilasha iyo gabdhuhuba wakhtigaa buluuq bay u dhowaanayaani waa in waalidku uu ku ta'asiiriyo qodobkaas qodob laga maarmaana markaa dawrka waalidku haddaynu doonayno shabaabkeennu dawrka waalidku waa dawr muhiima dawrka labaad waxaa weeye dawrkaa waalidku waa laga maarmaan kullu mawluudin yu'ladu cala alfitra xadiiskaa wad wada garanaysaan dawr labaadu waxaa leh bulshada dawru lmadrasa fii cilaashi shabaabi wa tarbiyatihim waa in madrasadda amba madrasadda amba iskuulla waa isku midna midna waa af carabi midna waa af ingiriisi dadkeenna caadigu madrasadda iyo wax kale u kala yaqaanaan markaa waa in madrasaduna ay dawr lahaataa waa dawr lagama maarmaana dawrkaa maxaa kow ka ah almanhaj alislaamiyu almuxaqiq licilaaji shabaab waa in manhaj la helaa kaa ilaa hadda ma hayno ingiriistagiyo ilaa maanta maaddada diintu waa maaddada ugu yar ee manhajka iskuulladeenna taalla labadii kun waxaan ka qayb galay manhajka loo dejinayay dugsiga dhexe ee iskuullada somalilan iminkana waxaan ka qayb qaataa buwaagta loo qoraayo dhallinyarada ee aan iskuullada nidaamiga aan helin non formal education waxay gaaladu tidhaahdo markaad isku soo wada xooriso waxaasoo manhajka diintu waa ta ugu yar manhajka dugsiga dhexa loo sameeyey ee anigu aan ogahay ee aan qoraalkiisa ka warqabo xisaabta iyo sooshiyalka iyo ingiriisida dhammaantood shan iyo lix xisood weeye xataa luqa alcarabiya amba diinta waxaa weeyaan laba xisadood marka manhaj waa in ilmaheennu uu helaa manhaj oo xaqiijiya oo mulaa'im limustawayaati dulaab waa in la helaa manhaj barbaarinaya hadafka ilaahay addoommada u abuuray oo ah wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun manhajkaasi wuxuu u baahan yahay haddaynu doonayno ilmaheennu inuu koro almucallim almurabbi alkaf mucallinkii ku habboonaa ee manhajkaa ilmaha ku hegi lahaa waa in la hela macallin faasidiihi wax allo wuxuu taraayo ma jirto nebi maxamed calayhi salaam macallin buu inoo ahaa ilaahay markuu amray huwa aladii bacasa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin fii suurati ljimca wa fii suurati aali cimraan laqad mana allahu cala almu'miniina walaqad mana allahu cala almu'min id bacasa rasuula minhum yatluu calayhim aayaati ilaa aakhiri aaya wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba isku qisa weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dad ummiyiina ayuu u soo diray waxaanu macallin ugu noqday oo uu quluubtooda ku daahiray oo uu shirkiga iyo nifaaqa iyo xumaanta kaga dahiray ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaynu doonayno in inxiraafka shabaabkeenna aynu la dagaalanno waa inay helaan macallinkii barbaarin lahaa waxaa kaloo kaalin ku leh almujtamac dawru lmujtamac fii cilaaji mashaakil shabaab waxaynu u baahannahay aljaaru saalix bulshada waxaan ka hadlayno aljaaru asaalix ina aqraba man yucaamilu maca shabaabi hum ljiraan dadka ugu badan ee maalin kasta ay kulmaan waa jaarka maalin kasta waad la kulmaysaa xilli kasta waad wada hadlaysaan nebi maxamed wuxuu wallaahi laa yu'min xadiidkaa waa kii saddex jeer ku celceliyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ah man lam ya'man jaarahu bawaa'iqah yacnii qofka aan jaarkiisu sharkiisa aanu ka nabadgelin waxa weeyaan kaa iimaankiisu wax ka soo qaad ma leh haddii jaarkaagu uu wanaagsan yahay odaygu odayga ayuu ta'asiirin islaantu islaanta ayay ta'asiirin inanku inanka ayuu ta'asiirin inantu inanta ayay ta'asiirin marka waxaynu u baahan nahay aljaara saalix waxaynu u baahan nahay aljaliisu saalix ow isuxbatu saalixa qodob aad iyo aad muhiim u ah weeye waxaa idinkaga filan xadiiskii caankaa ee wataqaanaan masalu jaliisi saalix wa suu'i ka xaamili lmisk nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saaxiibka fiican wuxuu ku shabbahay nin miski iyo udgoon iyo cadarsita saddex mid weeyi inuu kuu mariyo inuu kaa iibiyo amba uu ku siiyo amba aad ur fiicanba ka hesho hadduu naafiqulkiir yahayna in urxumi kaa soo gasho waa saaxiibkii xumaaya iyo inuu dharka kaa gubo midkood weeyi markaa saaxiibtinimada habboon ayaa loo baahan yahay wa yowma yacadu aalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca rasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila berri addoonku wuxuu ka shallaayi doonaa saaxiibkii xumaa wuxuu odhan doonaa laqad adallanii cani dikri bacda id jaa'anii wuxuu odhan doonaa xaqii buu iga leexiyey markaa kaalin muhiima ayuu saaxiibku ku leeyahay waa in saaxiibka wanaagsan la xusho oo la beero shaarica iyo bulshadu waxay ku leedahay kaalin waxaa laga maalmaala in kaalinta bulshada la wanaajiyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxalla wixii bulshada dhexdeeda dhib ku keenaya uu ka hadlay iyaakum waljuluusa cala durqaat buu ragga faray rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqaaluu maa lanaa bud waar dariiqyada ha fadhiisanina buu yidhi innaguna waynu wada fadhiyaa haddaad hargaysan tago dariiqadaa la wada fadhiyaa marka haddii aydaan dayn karaynin dariiqyada inaad fadhiisataan haddaadan dayn karaynin dariiqa xaqiisa siiya oo ah qaddu lbasar wa kafu ladaa waraddu salaam walamru bilmacruuf walnahyu can ilmunkar waxyaalaha kale ee shabaabku xulusha ay u baahan yihin waxaa ka mid a qadiyadii sheekhu uu ka hadlayba xaal u baahan oo ah alkhariisa markuu yar yahay waa khatar gaaladu way ka tilaabaan markuu saddex iyo tobaniyo ilaa sagaaliyo toban gaadho way bilaabeen waxa waa teen ager bay dhahdeen tedhiin fourdiin fiftiin ilaa nineteen waa teen ageriso waa markuu hadduu inan yahayna inan ismoodo nin ismoodo hadday inan tahayna is cajabiso weeyaan marka haddii aan la tarbiyaynin khatar bay ku jiraan marka waxaa loo baahan yahay taysiiru sawaaj in dhallinyarada loo fududeeyo guurka oo guurka la dhiiriyo yaa macshara shabaab man istadaaca minkum ulbaa'ata falyatasawaj fainahu aqadu lilbasar waaxsanu lilfarj waman lam yastadic facalayhi bisawm faina lahu wijaa marka in guurka dhallinyarada loo fududeeyo waa arrin laga maarmaana maalmihii aynu xeryaha qaxoontiga joognay nu dulcad iyo joogna kaama bokor iyo daroor iyo wixii la mida ayuu guurku ka badnaa maanta anna waan oga idinkuna waad ogta markaa in la fududeeyo weeyaan waxaa guurkii cusleynaya waxyaalo aan qiimo badan lahayn masaajidka imaam baan ho waan ka hadlaan waxaa aad arkaysaan labaatan baabuur baa waxaa lagu sidaa shan galaanoo weyda waa xaqiiq weeyaan bahasha muqmadale anuuma diidani laakiin in laga in la buunbuuniyo meesha kuma jirto islaamuhu markay maanta suuqa tagaan islaan intay suuqa tagto odaygeeda waslad yaroo bawda ah hilib uga dhigta miyaad aragteen ma jirto car soo sheega ninkaa xaafadda yadaa la keena marka labaatan baabuur ayaa la keenaya waa mufaakhara waa muqaalaad marka waxa weeyaan in guurka laga fududayo aad iyo aad bay runtii muhiim u tahay waxaa kaloo kaalin kule dawladda dawladdu kaalin aad iyo aad u muhiima ayay dhallinyarada iyo barbaarintooda ku leedahay ma jecel inaan qodobkaa ku raaga maxaa yeelay dadka muslimiinta hoggaankoodu waxay noqdaan cid ay ku daydaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innamaa masalii wa masalu nnaasi ka masali rajul istawqada naara nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaalinta uu bulshada ugu jiray ee rasuulka uu ahaa iyo hogaamiyaha uu ahaa wuxuu yidhi aniga dadka waxaanu ka dhigannahay sidii qof dab shitay oo dabka xayawaanka ku soo yaaca iyo balambaalisaha iyo barabarooyinka soo yaaca intay ku yaacayaan anna aan ka qabanaayo guntigaan idin hayaayo idina waad iga qaalib noqonaysaanoo naar baad ku guraysaa buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaalintaa nebi moxamed waa inay qiyaadaadka muslimiinta u qumaan haddii kalese wax kasta oo la qabanaya waa kala badh amba aad iyo aad buu daciifu noqonaya waxaa kaalinle masaajidka iyo culimmada taa ka hadli maayo waxaa inoogu filan tiimka laga hadlaayey يعني هداد دولة سين الدليرة أي لسانتو أي دون نقدان وين مساجك كحدنا عدان تضبضي إلهي وهركي سوها لما أنت قيامه وحاكم له رجل قلبه معلق بالمساجد وشاب نشأ في عبادة الله runtii taas baa runtii inaga fila waxaana doonayaa runtii inaanan qadiyadaa ku fogaanin waktigaa runtii inaguraaya waxaan runtii aan jecelahay inaan idhaahdo waa inay culimmadu kaalinteeda qaadataa toosinta dhallinyarada waa inay qaadataa waa inay culimmadu u dadaashaa oo iyagu noqdaan kuwii umadka waxbarayay waxaan runtii aan jecelahay inaan كلمتي ku gabagabeeyo mishkilad ina haysata aafa khaasa lana aafa khaasa aafada ay ogolaada shan mir ila toban insha Allah ka dawaan dhamayda ala waa hiya aafatul qaat aafada qaadka ayaan jecelahay iyo ilaaj wixii aniga ila muuqda inaan ka hadlo qaadku qaad baa qaad qaad baa la jahda kibis waa qaad waa qaad ayaa la jahda magaciisa kaaga filan waxa weeye aafa ikhtisaadiya waa mushkilad dhaqaalo weeya innaga waa nasiifu dam ayuu inagu hayaa innaga innagoo dhammaanteed dawarsanayna haddana mid ulxudeeyo qaadi sigaar cuno kow dalka inooga yimaado ee aynu jaarka nahay waxay yidhaahdeen labadii kun iyo kowdii cashuurta qaadka soomaaliya taga waxaa naga soo galay koob iyo soddon malyuun oo doolar cashuur weeya dadka dhaqaalaha yaqaana iyo bayc mushtari haddaad tidhahdo waa alaabta soddon malyuun lagu cashuurayna qiimaheedu waa imisa way garan doonaan maxaa yeelay shayga ugu badan boqol kiiba toban iyo xataa la cashuura intaasaa inagaga filan marka waa mushkila ikhtisaadiyu nagu haya waad og tahay bandhel yaro intaa leeg baa la siinayaa boqol kun iyo boqol iyo konton kun muu shaqaysan ninkaasi wallahi inaanu shaqaysanin hadduu ku dhidido bandhel yaro intaa laga boqolyo konton kun muu siisteen muu siisteen si ay ku soo gashay ilah baa subxaana wa tacaala yaqaana waa aafa iqtisaadiya waa aafa ijtimaaciya qaadku hablaha la xumaynayo qaad baa boqolkiiba sagaashan iminka lagu xumeeya hablaha qaadka la baray ragga ayaa bara waa aafa ikhtisaadiya qaadku waa aafa diiniya qaadku ilaa man raxima rabbuka haddaa ka tukada salaadda casr marka la eedaamo ma kici karaya islaam umushay ka culus wa xaqiiq weeyaan ka u dadaala marka shantii barka gaalo walqa yeelayso walqa yeelayso fuuhayada kala ayaqaysa waa ka u dadaalka badan waa aafa diiniya waa aafa saxiya inta qof isagoo qaad cun iyo istiroog dhufanaayo ee qalal ku dhacayo ciidaha hargeysa ka badan annagu anagu waa ogti marka war mushkiladaasi qaad la yidhaahdo sidee xal loogu raadiyaa waa qodobka inaan kaga baxayo qaad lagu joojin maayo qori caaradii ingiriis baa isku dayay waddankeena dawladihii kala dambeeyaa isku dayey qori caaradii lagu joojin kari maayo waxay u baahan tahay in barnaamijyo kale in loo raadiyo qaadka cimrigiisa waddankeenna waa cimri kooban xaaji cabdi xuseen xaaji cabdira xafidahullah waa nin odayo odayaasheenna ka mid oo jecelahay xafidahullah wuxuu igu yidhi waxaan garanayaa hargeyso oo qaadka toddoba nin cunto maanta xaaji cabdi waa xaaji xafidahullah oo odayaasheenna weeyaan aynu ku dhaadano qaadka oo hargeysa toddoba qof cunto oo toddobadaa qof ay xafiiska dhiisiga ingiriiska ku yaalaan oo toddobada saaqid loo yaqaano ayuu xaaji cabdi garanayaa afkiisuu iiga sheegay toddobada magacyadoodu garanaya laakiin imika magacyadooda intuu ii sheeg sheeg waxba sheeg sheeg waxba lama bahan walaalayaal mushkiladaas qaadka la yidhaahdo aafaadkaasuu leeyahay haddii la rabo in xuluul loo raadiyo oo qodobkaan kaga baxayna waxaa loo baahan yahay icdaad buxuus cilmiya wa sharciya calaa xukmihi wa adraarih qaadku wuxuu inooga baahan yahay in laga sameeyo buxuus iyo cilmi baadhis cilmiya oo saintifika oo shareecada ah oo xukunka uu leeyahay iyo dhibaatadiisa lagu caddeeyo qodobka labaad wuxuu u baahan yahay caqdu dawraatin wa mu'tamaraat dawraad iyo cilmi baadhis ayuu u baahan yahay iyo shirar lagaga hadla mushkiladda bahalkaasi oo aad iyo aad u fara badan Een, oo laga sii daayo idaacaadka iyo wasaa'iluliclaamka guud ahaan laga sii daayo waa in bulshada loo soo bandhigo weeyaan oo masaajidada lagaga hadlo oo maxaafisha lagaga hadlo waxaynu u baahan nahay idaafatu asmati alqaadis fi almanaahij almadarasiya kalaidis sida imika aidiska loogu qoro waan og aidiska waa lagu wada waa lagu daraa innaga aidiskeenna waa qaad aidiskeennu waa qaad weeyaan waxaynu u baahan nahay in ceebtiisa iyo xumaantiisa in laa yusminu walaa yuqni min juc in iskuullada iyo carruurta loo dhigo waxaynu u baahan nahay si loola dagaalamo fatxu nawaadi riyaadiya wa icdaad almalaacib dhallinyarada hargeysa meel xataa dhallinyarada meel ay kubadka ciyaarta xataa ma laha marka in naadiyaal iyo dhallinyarada ciyaaraha iyo cadalaadka iyo beratanka in waxaas iyo qalaabarogodka iyo qorituurka iyo musaabaqada in intaa lagu jiheeyo weeyaan intay qaad ku fadhiyaan waa kii sheekh almis ka hadlaayey arrin rudhawe dagaalkii adduunka ee labaad jarmalku maalmo go'an buu ku qabsaday faransiis malay ahayn inuu ka inuu ka rag badnaaye raggiisa ayaa ahaa rag la ilaaliyey ragna naagaa dilay oo ilaa waa dhoweyd waxaa la odhan jiray dadka tuntaa waxay odhan jireen labada biitee baad tegaysaa waa bayruud aan baariis labada biitee baad tegaysaa bayruud wixii ku dhacayna waynu ognahay soo maaha annagoodna waad ogtihiin markaa waxaynu u baahan nahay dhallinyarada nawaadi yacni in la dhiiriyo waxaynu u baahan nahay si loo dhiiriyo oo qaadka loola dagaalamo in shariikadu marka shaqaalo qoranayaan ee dawladdu ay shaqaalo qoranayso hadday iyadiiba cunaysa maxay maxay joojin wax allo waxaa inoo madaxa nin aan daabulo qaadanayn ma jiro hadduu jirana wuu yaryahay nin baa raban qaar maalin la kulmayaanu saaxiibnahay war fara badan waxaad qaadaysaa dhowr baanu nahay sheekhe wax dalaayad maxaa ayuu yidhi arta dhowr baanu nahay wasa wada saaxiibadana walaaladin iyo adeeradii midho weeyaan marka tafdiil غير المتعاضين بالقاعدة في الوظائف الحكومية والشركات قارهان يعني إن لو تفضيلي أو شركة بك قادن يا إلهان وحن قادن إلى قف عين كايا عين كاسون قاعد كعونين maxaa yeelay shirkadu markuu qaadis gaar culo intiisba ku filaan mayso shirkadu buuxadi dawladuna waa sidaas oo kale sanduuqa dawladu buuxadi marka waxa kaloo u baahan nahay si qaadka loola dagaalamo tashtiic adulaab wa shabaab caamatan hiwaayat almutaalaca في أوقات الفراق فراق وخطر ويان وإن لبرس إن وحخريان وقت يكفى إيديان كتبت آخرين قاران كتبت الدينية وتفاصيل عبس آخرته مضارعات أي برته وإلى حديث آخرته وإلى استيراد آخرته وإلى تاريخ الخلفاء آخرته وإلى تاريخ العلماء والمفكرين آخرته وإلى برتاه رجل شيخ وكل شيخين يدين سومري تاريخ الإسلام كان waxaynu u baahannaha inaynu musaabaqaad iyo tartanna u furno carruurteenna diin iyo cilmiba dhallinyaradeennu waa mustaqbalkeenna kelmado kookooban mashaakileedkeeda iyo xuluushooda lagu soo dhammayn maayo waxaynu u baahan nahay dhallinyaro ku fikiraysa oo hadal haynteedu ay tahay rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana وفي الآخرة حسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته